أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andulus saaka idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay qeyba ka mid ee wilaayaadka baa iyo shabeellada hoose kooxda riddada soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay duulaan ku qaada maamulka puntland iyadoona hub iyo ciidan ku daabulaysa magaalada laascanood dowladda saliibiyadda kenya ayaa ka hadashay asbaabta ay mas-uul ka tirsan kooxda riddada ugu diiday in dalkeeda gudaha u galo mas-uuliyiinta walasaamiga igada ayaa kormeer ku tagay deegaana hoostaga degmada baardheere iyagoona kulan la qaatay bulshada deegaanadaas multaqa ballaaran oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta walasaamiga iyo galgaduud ayaa lagu qabtay degmada xiindheere ee wilaayadaas maktabka dacwada walasaamiga iyo hiiraan ayaa macad waxbarasho ka hirgeliyey deegaanka show ee wilaayada hiiraan maamulka islaamiga degmada labaatan jirow ee walasaamiga ee baay ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo talaadaha taariikhna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo sideed hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay qeyba ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada baay waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen laba xer oo malisheedka murtadiinta ay kaga sugayihiin xaafadda towfiiq oo ka mid ah xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada baydhabo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeysad hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta koonfurta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada janaal waxaana xusid mudan in habeenadii lasoo dhaafay sidan oo kale dagaallo culus lagu qaaday xeryaha cadowga allah ee degmada janaale kooxda riddada soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay duulaan ku qaada maamulka puntland iyadoona hub iyo ciidan ku daabulaysa magaalada laascanood walaalkeen camaar cabduqaadir ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo kooxda riddada soomaaliya ayaa sare u qaaday ololaha dagaal ee ka dhanka ah maamulka shahaada la dirirka ah ee isku magacaabay puntland waxayna hub iyo saraakiil u daadbushay deegaano ka tirsan gobolada waqooyi bari sida ay sheegayaan wararka laga helayo magaalada laascanood ee gobolka sool kooxda riddada soomaaliya ayaa shalay gelinkii dambe magaaladaas ka dejisay laba diyaaradood oo siday hub iyo saraakiil horay uga tirsanaa maamulka shahaadala dirirka ah ee puntland waxaana saraakiishaasi ka mid ah jimcaale jaamac samatar oo xasan guurguurta uu maalmo ka hor u magacaabay inuu hogaamiyo qaybta konton iyo afraad ee maleeshiyaadka kooxda riddada ee fadhigoodu yahay magaalada garowe ilowareedyo ayaa sheegaya in kooxda riddada ay damacsan tahay in boqolaal maleeshiyaad ah oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka qoratay gobollada bari iyo nugaal ay isugu geyso duleedka garowe iyo goldogob si ay halkaasi ugula dagaalamaan maamulka siciid deni madaxa ka yahay wararka ayaa intaasi ku daraya in sargaalka lagu magacaabo jimcaale ay la socdaan ilaa iyo afartan iyo sagaal askari kuwaasi oo ilaalo u noqon doono ilaa uu ka gaaro duleedka garowe waxaase shaki laga muujinayaa sida uu qorshahan suurtagal ugu noqon doono kooxda riddada jiritaanka arrintan waxaa markii ugu horraysay qiray murtad xamse cabdi bare oo ah ra'iisul wasaaraha kooxda riddada kaasi oo faragelinta ay ku hayaan maamulka puntland ku sifeeyey shaqaalaysiin ay shaqaalaysiinayaan dad soomaaliyeed isagoona u duurxulay maleeshiyaadka ay ka qoranayaan deegaanada uu maamulo siciidani jasaaka allaahu kheyran walaalka acmaar dowladda saliibiyadda kenya ayaa ka hadashay asbaabta ay mas-uul ka tirsan kooxda riddada ugu diiday in dalkeeda gudaha u galo walaalkeen cabdiqani moxamed arbixintaasi inoo eegaya dowladda kenya ayaa si rasmi ah uga hadashay is-hor istaag iyo musaafurin ay isugu dartay ra-iisul wasaare ku-xigeenka kooxda riddada soomaaliya murtad jibriil cabdirashiid xaaji warkan oo ay soo saartay mid ka mid ah hay-adaha ammaanka ee kenya ayaa lagu soo bandhigay nuqul ka mid ah baasaboorka kenyaanka ah ee uu watay jibriil xaaji waxayna u jeediyeen eedeymo culus dowladda kenya ayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee kooxda ridada soomaaliya ku eedeysay baasaboor uu si sharci darro ah ku helay waxayna sidoo kale la xiriiriyeen qorshayaal lagu qalqalgelinayay amniga deegaanada ku dhowdhow xuduudbanaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya jibriil cabdirashiid xaaji ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu hub ku daabulay mid ka mid ah magaalooyinka dhaca xuduudbeenaadka hubkaas ayay sheegeen inuu ugu talagalay inuu ku qalabeeyo maleeshiya deegaanka ah si uu u abuuro baytiri amni darro marka la qabanayay ayay kenya sheegtay inuu kusii jeeday deegaanka uu hubka ku daabulay waxaa sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee kooxda ridada lala xiriiriyey weerarkii ka dhacay magaalada baydhabo ee ay kooxda ridadu kula wareegtay maamulka koonfur galbeed halkaasna kaga dhigtay hogaamiye ku-meel gaar ah jibriil cabdirashiid oo bayaan soo saaray ayaa dhankiisa iska fogeeyey eedaha loo jeediyey ee dowladda kenya ku dhaliyey inay ka masaafiriso dalkeeda dibna uga celiso magaalada muqdisho oo uu markii hore kasoo kictamay jasaaka allahu khayran walaalka cabdiqani mas-uuliyiinta walaal saamiga eegyada ayaa kormeer ku tagay deegaano hoostaga degmada baardheere iyagoona kulan la qaatay bulshada deegaanadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanayay walaalkeen xasan abdiraxmaan abuu xasaan
waa safarkii kormeerka ahaa ee uu hogaaminayay sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ee gado oo markan u jihaystay dhanka bari ee wilaayada gado safarkan oo qaatay dhowr maalin waxa ujeedkiisu uu ahaa sidii aan hore u sheegnay booqasho iyo waratashyo ku aadan horumarinta diineed iyo midka adduunyo iyo sidoo kale iskaashi ku aadan iska dhicinta cadowga ku sugan qeybo ka mid a wilaayada gado iyo sidoo kale in bulshada lagu wacyigeliyo inay bartaan diintooda oo aysan marti ka noqon safarkan oo markan aad oga dheeraa safaradii hore waxay wilaayada iyo wafdiga ay hogaaminaysay ku gaareen deegaano hoostaga degmada baardheere oo ay ugu horreeyaan deegaanada ilbeete iyo shanqolow markii ay deegaanadaasi gaareen wafdigan waxaa si weyn u soo dhoweeyey qeybaha kala duwan ee bulshada ay ugu horreeyaan culummada iyo odayaasha dhaqanka deegaanadaas waxay wilaayada bilowda inay kulamo ee waratashyo la qaadato odayaasha dhaqanka oo isaga kala yimid deegaanada ilbeete shanqolow iyo deegaano kale waxayna kulamadaasi daarnaayeen qodobo muhiima oo midba midka kale uu ka darnaa islamarkaana dhammaantood ka turjumaya horumarka bulshada dhan diineed iyo dhan adduunyo intaba saacado kadib markii ay soo gebagaboobeen kulamadaasi waratashiyada ahaa ayay idaacadda islaamiga andalus mikrofoonka la dhex martay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee kulankaasi ka qayb galay waxayna faahfaahiyeen waxyaabihii kulankaas looga hadlayay ugaas cabdulaahi maxmed nuur iyo ahaa anoo ugaaska beesha eelay gobolka gede hiraabtun ilaaha kama hasan wafdu bilaaraga ninkooy oo ilaa gobolka gede kukooy meel dheer arrimo kala duwan yaa kala shirni oo ka mid ah sida amniga lan sugo lahaay sida oo ubadka lan horumari lahaay waxbarashada sida deegaameynta oo dadka dariska gacmo lanis qabsada lahaay sida wilaayada islaamka sidii lana shaqey lahaay ummado beesla lan kiri lahaay yaa aan kulugni wafdigaas arla badanha mari nun arra dheera aan ku koyni ilaa shongolow ilbaata deegaamo kala duwan waa ku koyni eel ilaan ugaaska macalaweyne ugaas jaalle calburaali liire alxamdulilaabtan gobolka gado kulmugna wafta hogaamiya sheekh luqmaan alxamdulilahdasanaa alxamdulilah mahadle wada jar oo gacmo furo wada alxamdulilah wada shaqeen alxamdulilah mahadle wal ogolaan isdheegid ismaqal oo laska qanacsiy oo laka shaqeyn magal bilaan lan walku qoba majaro taasa iskala casagna insha allah bilahi waasiin ka dhawaan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu ana oo magaaga eey macalin huseen maday hasan naqiibka reer beesha geeladle wafta oo ku socdu gobolka gida oo hogaamiya waaliga gobolka iyo hiraabta la kulugni un oo en ununa qobadii gobolka gedo maaragna en qaybtan oo degmada baardheera alxamdulilaahi degmaydharay tuulada ceelalaan shongolow elbata ilaa caanoola ugaaseediya insha allahu tacaala un oo kulunsagno ayaa macnaha waftigaas isla fadheeni waxyaabo fara badan ayaa waan insha allahu tacala ayaa ku tallani horta qaybta amniga alxamdulilah rabbilalamin yaa ku tallani may baan ka tallanayhi shacabka ini marka alxamdulilahi dadka muslimiinta inaan lahakahiro yaa ku tallani waxyaabaha unu ku tallaniyaa kamid ayiin sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ee gado ayaa gabagabada kulankaasi dhankiisa la hadlay idaacadda islaamiga andalus oo qayb ka ahayd wafdiga uu hogaaminayo waaliga safarkan wuxuu u daarnaa safaradii si guud aan ku maraynay degmooyinka waana safarkiisii labaad ee aan ku marayna degmada baardheere waxaa weeyaan qaybaheeda kala duwan aan ku marayna uu qayb ka yahay waxaanu leenahay marka si guud ummadda uun si iska warqabka unbaa muhiima iyo in lasu warbixiyo intana waynoo dhacday jazaakum allahu khayran dhowr qodob ayaan rabnay dardaarankeena inaan kana dardaaranka koowaad waa ilaahi subxana wa tacaala cabsidiisa waana waxaa weeyaan shayga koowaad oon amranahay ayada weeyaan oo ilaahi subxaana wa tacaala na amray waan daarmi ilaahi subxana wa taala cabsidiisa inaan laazino ugu dambeyn waxaan dhihi lahay walaalayaal cadowgu maanta markii uu daalay wuxuu isku dayaa in dadkeeni waxa weeyaan uu naga hoos mara ayuu isku dayaa maadaama waxa weeyaan nabadoon aad tihiin isku daya dadkeena inaan laydinka hoos marin oo adinka waxa weeyaan aada xogta hoose ogaataan oo ummadda aad dhex gashaan oo waxa weeyaan in badan aad ku warqabtaan yacni kiina liita iyo kiina waxa weeyaan maanta waxa weeye cadow xaggiisa u badanaya wixii dhan aad ka warqabtaan si ummadda ay u noqoto ummadda waxa weeyaan cadowgeeda ka gaashaamanta si aad u noqotaan insha allahu tacaala waan dhihi lahayn booqashada wilaayada ee deegaanada hoostaga degmada baardheere ayaa ku soo aaday xilli deegaanadaasi ay yihiin deegaano barwaaqo ah oo dadka beeraha ay u baxeen masaafo dheer oo isha ay ku daalaysa ayaad arkaysaa quruxda beeraha iyo dalagyada kala duwan ee beeraha oo si wanaagsan sannadkan u baxay haba ugu badnaadeen beeraha deegaanka ilbeete oo sannadkan si cajiiba u baxay ishana ay ku qabowsanayso maashaa allah dalagyada ugu badan ee beeraha sannadkan ka baxayna waxaa ka mid a masagada galleyda sisinta iyo digirta waxaase xusid mudan oo beeralayda qaar ay ii sheegeen in deegaanadaa sidoo kale lagu abuuray qudaarta noocyadeeda kala duwan gacantaada ku ciilbax baahidaadana la wadaag baarigii ku abuuray xasan cabdiraxmaan abuuxasaan idaacadda islaamiga andalus deegaanka ilbeete duleedka degmada baardheere ee wilaayada gado multaqa ballaaran oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta ilasaamiga iyo galgaduud ayaa lagu qabtay degmada xiindheere ee wilaayadaas waa kan walaalkeen marwaan moxamed oo warbixintaasi inoo faahfaahiyo wuxuu ahaa murtaqo ballaaran kaas oo ka dhacay masjidka jaamaca ee magaalada xiindheere ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud murtaqahan ayaa loogu magacdaray laa cisata ilaa biljihaada islamarkaana shacaarkiisu ahaa in tansurullaaha yansurkum waxaana kasoo qaybgalay culimaaudiin mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada xiindheere ugu horeyn waxaa murtaqaha ka hadlay sheekh cabduuli muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga isagoo shiikhu ka hadlay fadliga jihaadka iyo in duulaanka cadowga ee wilaayaadka islaamiga uu yahay mid diilandirir ah aayaadka qitaalka ka hadlaya aayadihii ugu horreeyey ee jihaadka lagu waajib yeelee lees amray waa aayaadka suuratulxaj ku jira bay culimmadu leeyihin udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wain allaha calaa nasrihim laqadiir waxaa loo oggolaaday inay dagaalamaan dadkii la dulmiyey allana wuxuu qaadir ku yahay inuu u gargaaro yay yihiin marka dadka la dulmiyey nebi maxamed baa la dulmiyey iyo saxaabadiisii magaaladii maka uu ku dhashay baa nebiga iyo muhaajiriin laga saaray maxaa looga saaray towxiid iyo diin daraaddii baa looga saaray sidaasoo kale xamalaadka ay cadowga soo qaadeen guud ahaan gobollada dhexe ay ku soo qaadeen oo xasan gacan taagtay iyo ciidamadiisii ay horjoogaha u ahaayeen oo maraykanka iyo turkigana diyaaradahooda kor ay ka gelbinayeen wax kale uma soconin dadka in towxiidka lagala dagaalamo diinkooda laga celiyo dimuquraadiye iyo qodobka shanaad fatradiisa xariitin jiitin in mahaan la keeno laakiin ilaahay fadligii mujaahidiinta iyo qabaa'isha ansaarta oo isgarab taagan inay cadowgii ka wada hortageen jihaadu dafci baa lagu jiraa ilaahayna jalla wacalaa diinkiisii ay ka difaacdeen sidoo kale waxaa murtaqaha kelimad ka jeediyey sheekh cabdiqaadir cali cartanna wuxuuna sheikhu kelimadiisa uga hadlay dagaalka u dhexeeya xaqa iyo baadilka labadan kooxood ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay isku haayaan buu leeyahy ilaahay bay isku haayaan ilaahay ha la rumeeyo ha la raaco amarkiisa ha la qaato iyo ilaahay la rumayn maayo labada qolna waxay kala leeyihiin baa la sheegay faladiina kafaruu qudicat lahum thiyaabu min naar dadkii ilaahay beeniyey waxaa la yidhi dhar naaraha loo jaraya kuwa ilaahay rumeeyey oo meeshaa ku shahiiday iyo wixii ka dambeeyena in aladiina in allaha yudkilu aladiina aamanuu wacamilu saalihaati jannaati tajrii min taxtiha alanhaar labadaas qaybadaa loo kala go-ay aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ayadaha marka waxaa rabbi ku tilmaamay muuminiinta iyo gaaladu laba saf inay weligood ku dagaalamayaan gabagabadii waxaa murtaqaha kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida bulshada halkan fadhido reer xiindheere ah beesha reer maxamuud raab oo ansaarta ah ee runtii maanta inay dhegaystaan culammada naga soo dhoweeyey rag iyo haweenba jazaakum allahu khayra jazaan leenahay waxaan rabaa marka inaan ka idhaahdo xaaladda hadda la maraayo iyo wakhtiga hadda la joogo siraaca somalilegdan ka socday xarbaga socday lagu warramay xaaladda intay maraysa qof walba waxaa suuragala in qaab wax u qiimaynaayo marka waxaan ka soo koobayaa xaaladda hadda la kala maraayo saddexa qodob qodobka koowaad wuxuu yahay xarbaga iyo ligdan ka socday in horta mujaahidiinta iyo bulshada muslimiinta ah soomaaliyeed ee qabaa'ilka iyo mujaahidiinta isku duuban inay horta muujiyaan sumuud iyo adkaysi inay hor istaageen daadkii iyo hirkii gaalada socday iyo marba xamlad imaanaysay marba mid kale imaanaysay marba mid kale la keenayay wax walba laisku dayayay inay sameeyeen hor istaag cudowg in la hor istaagay qodobka labaad oo qiimaynta geli karo waxa waaye mujaahidiintu wax tanaasul ah oo mabaadi'dooda iyo caqiidadooda iyo diintooda waxay rumaysnaayeen ay aaminsanaayeen oo shareecada ilaahay in la tatabiiqiyo kitaabka ilaahay iyo sunnada imaam maxamed in ummadda lagu maamulo ah kama tanaasulin ayaga iyo bulshadooda wax oo saameyn ah arrintaasi ay oggolaadeen ma jirto waxa waaye waxay bixiyeen ayagoo bulshadooda rag ay bixiyeen hanti ay bixiyeen wax kasta oo qiimo leh waa bixiyeen waxay u kala baxeen رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا qodobka saddexaad waxa waaye dagaaladan israac intuu socday in ilaahay tusiyey muslimiinta iyo dadkii xag u dirirayay diinta ilaahay u dirirayay ilaahay ballanqaadkiisa inay arkeen cadowgii goobo badan iyo calaamaad badan iyo qisas badan in la soo wariyey labaatanka sano oo socday jihaadka socday taariikhdiin marka waxay ka asqaysan tahay jihaad iyo tadxiyo in arrintaasi marka aad ku ilaalisaan ee maaragtay insha allahu tacaala horey loo socdo maktabka dacwad ulasaamiga hiiraan ayaa macad waxbarasho ka hirgeliyay deegaanka shaw ee wilaayadaas walaalkeen saadiq muumin aan warbixintaasi inoo eegaya munaasabad ballaaran oo lagu furayey faraaca labaad ee macadka umulqura oo ah macad lagu barto oo culumta sharciga ah iyo midda maadiga ah islamarkaana hoostaga maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka dhacday deegaanka shaw waxaana munaasabada ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan sheekh axmed dheere oo ka mid a culimmada wilaayaadka islamarkaana goobta munaasabada ka hadlay ayaa ku dheeraaday fadliga cilmiga iyo faa'iidooyinkiisa waxaa la furayaa machad oo cilmiya sharaaca islaam lagu baranayo oo la yidhaaho umulqura magaalada show ayaa laga furayaa waxaa lagu baranayaa ruuxu ma uu garanayo ilaahiisii towxiidka mar hadduusan wax aqoonin ma uu garanayo marka cilmiga isagaa waxaaba ku filan aayadaha ilaahi subxaana wa tacaala iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu leeyahy hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ululalbaab ma siman yihiin dadka cilmiga leh iyo dadkaan cilmiga lahayn dadka caqliga unbaa xusuusta oo la imaada cilmigii la yimaada iyaga ayaa u fikira ilaahay baana ka jawaaba yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutu lcilma darajaat ilaahay subxaana wa tacaala dadka iimaan kale gaalada waa ka sarraysiiye muslimka ayaa sarreeya ama hub ha haysto ama ha tabar daraado ama jeel ha ugu jiro suu rababa ha noqdo waa ninkaa naftiisu ay nadiif tahay cilmigii ilaahay ku dhex socdo iska ilaalinaya waxa xunta ee nijaasada ee wixii fiican oo daahirana qaadanaya isaga ayaa ka sarreeya laba gooraba gudoomiyaha golaha nuqubada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ah naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse oo goobta ka hadlay ayaa bogaadiyey furitaanka faraca labaad ee macadka umulqura ee laga furay deegaanka shaw maanta waxaan joognaa munaasabad lagu furayo machad loogu magac daray machad umulqura umulqura waa magac weyn marka maadaama umulqura machadka loogu magac daray waxa lagu baranayana macallimiintana ay noo sheegeen furitaankaas insha allahu taariikhdaasi yaan la iloobin insha allahu tacaala furitaanka machadka iyo khitaamadiisa halka sane ama bilooyinka fitrooyinka u dhexeeyo waxa ka soo bixi doona ayaan aad iyo aad rajo ugu qabnaa machadka magaciisa ayaa saas looga magac daray machadka qaybaha culuumta lagu baranayo sharci iyo maadiba intaba waa lagu baranaya cilmiga sharciga waa waajib barashadiisa haddee maadigii in la bartane noloshii qayb ka mid ah oo sharciga kaabaysa waaye qofka inuu xisaabti barto in cilmiga ummadda anfac ule u barto caafimaadka uu barto khitaamadiisa waa saddex sano bilooyinna waa leeyahay oo bil walba saddex lix bilood ka bacdiba imtixaana la qaadayo khitaamadaasna waxay u dambayn doontaa insha allahu tacaala in la siiyo in macadkaasi umulquraa laga takharujay in shahaado la siiyo saasi ayaa ku qoran muqarar intaasi ka bacdi farxad waxaa noo ah cilmiga barashadiisa waajib maadaama uu yahay oo ceyli yahay in inta hadda noo furan iyo in ka badan haddii la furo hataa baahida aysan daboolmaynin oo nisbada aan nahay baahida jirta markii laysu miisaamo iyo mas-uuliyaddana saaran wakhtigaa yar macadka umulqura oo hoostaga maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ah macad lagu barto culumta sharciga ah iyo oo midda maadiga ah waxaana uu faraca koowaad ee macadka umulqura ka furan yahay degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan jazaaka allahu khayran walaalka saadiq maamulka islaamiga degmada labaatan jir waa wilaasamiga ee ba ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas walaalkeen bashiir muxudiin awa eeman ee warbixintaasi ku cibaadaysanaya waxay ahayd xaflad lagu maamuusay culimo waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada laguna soo gebagabeynayey dowro wadatay magaca muscab ibnu cumeer taas oo loo qabtay qeybaha bulshada ku dhaqan deegaanka busul ee hoostaga degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ee baay dowradan waxaa agaasinkeeda lahaa maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow iyadoo si toosa uga wada faa'idaysteen qeybaha kala duwan ee bulshada oo ka kooban yar iyo weyn isuguna jira rag iyo dumar ducaad ka tirsan maktabka dacwada iyo culimmada degmada labaatan jirow ayaa bixinayey duruusta lagu qaadanayay dowladan oo socotay muddo toddoba maalin ugu horeyn aan dhegaysana qayb ka mid ah bandhig cilmiyeedkii ka dhacay halkii lagu soo gebagabeynayay dowladaasi ma usuul alaaa alatii yajibu calaa kulli muslimin wa muslimatin tacalumhu وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم من ربك؟
ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمتي وهو معبودي ليس لي معبود سواه ما دينك؟
دين الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والإنجاد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله
من نبيك؟
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم كم أركان الإسلام ما هي؟ أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ومن استطاع إليه سبيلا ما معنى لا إله إلا الله؟
معنى لا معبود بحق إلا الله ما معنى محمد رسول الله؟
معناها أن الله أرسله إلينا للطاعة واتباع شرعه ما عمود الدين؟
عمود الدين الصلاة ما جزاء من أطاع الله ورسوله؟
دخول الجنة ما جزاء من جحد وعصى الله ورسوله دخول النار
qaar ka mid ah dumarka deegaanka busul ee hoosaga degmada labaatan jiro ayaa dhankooda soo bandhigay wixii ay faa'iideen ما خلقنا الله خلقنا الله لعبادته وحده ولا نشرك به شيئا ما هو العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كمراتب الدين مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ما هو الإسلام؟ الإسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ugu dambeynna culimmada iyo waxgaradka deegaanka busul ee hoosaga degmada labaatan jiro ayaa aad u soo dhoweeyey dowladan iskudabaridkeeda uu lahaa maamulka islaamiga ee degmada labaatan jiro ee loo qabtay bulshada deegaankooda dowlada oon hatan tananayn kufuri oo labaatan jaro degmada hakabati odan mujaahidiinga ulmaada walaya ninshaana oonana ku faraasagna ardaana owlaadana odayaashankaana geeka ku faraasagna ardayda dugsagan dhisan buraarigii hata qabta geeka ilaahay nasiiban weelani maalinkaana niinka dhajar ulmaadi doorinta niinshaanta aan ku faraasagno dadkii dadhoomisla kasaw nuurka langasheena lankishaani geeka iyadan ka faraasagna dadkoon tun dhalinyara yodho mujaahidaan innagada insha allah walaalayaa dakee dowridu niinshaani haniinku dhowaada ini onusiinka faraasagna ini booskiisin hakagaleen boos onusiinka sugaani iyin dhini walayna siinka sugaani iyin dhini mujaahidiinna siinka sugaani iyin dhini diinna siinka sugaani iyin onuun wedna isiin garabninna kanaga tanga geeka ka faraasanna insha allah mahad ilaahi koobon dhammaan siman allin sugnaat uma bacdija mujaahidiinta walaalin muslimiinta alxamdu lilah nicmadunno anta dileershi dhon khayraadya antu dhon lahan koobo korna leengisaabo korna alalee gordaw haniin qalqaalilay haniin gorotay niisheenti alxamdulilaah onuuna diyaarnagnay qaadani rijaalan waa nisaaa alxamdulilaahi kafayini walina niinsheegii kutub hayan onuun hifdiini korkaqobani waan la ogaado doona sunnadu nabage naniinlakooy onuuna samicnaa waa daacana er dowradan ayaa qayb ka ah dowraad silsiladaha oo maalmahan si-aada uga soconaya degmada labaatan jirow iyo deegaanada hoosaga taas oo maamulka ugu talagalay in dadka muslimiinta lagu gaarsiiyo towxiidka jazaaka allahu khayran walaalka abu aamin guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiisa waxanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al'andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxanuu suurtageliyo waan ugu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta waad kumasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo idaacadda islaamiga al'andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajarsii dhegeysiga idaacadda islaamiga al'andalus wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak